Stop TB Infection Before It Makes You Sick. Somali. The text of this program was created by the Virginia Department of Health, Division of TB Control, in November 2002. This material was last reviewed in 2006. This is a Healthy Roads Media project.
jooji tb jeermiga ka hor intaadan la jiran waa maxay tbda tbda waa magac la soo gaabiyey ee loo yaqaan cudurka qaaxada ama tiibishada tbda waa ay saamayn kartaa waaxyaha jirka oo dhan laakiin waxay inta badan samaysaa sambabada sidee baan u qaadi karaa jeermiga tbda marka qofka uu cudura qaaxada ku dhaco ugana dhaco sambabada ama dhugunta oo uu qufaco hadlo qoslo ama hindhiso jeermiga qaaxada ayaa hawada ku fidhaya qof walba oo uu dhowna waxaa sambabada uga faafa jeermiga qaaxada ama tiibishada tiibida kama qaadi kartid salaanta gacanta wadaaga bakeeriga koobabka iyo weelasha amaba fadhiga musqusha suuliga jeermiga qaaxada ama tiibishada jirkaada ayuu ku noolaan karaa adiga oo aan la jiranin taasna waxaa loo yaqaan jeermiga qaaxada dhaliya marmarka qaarkood jirkaada ma awoodo inuu la dagaalamo jeermiga tiibida haddii aad jeermigaas la jirato jiradaas ayaa loo yaqaanaa cudurra qaaxada ama tiibishada hadduu cudurka qaaxada ama tiibishada kugu dhaco waxaad u baahan tahay gargaar caafimaad daaweyn sax ah ayaa ku bogsiin karta waadna u dhiman kartaa haddaadan daaweyn helin sidee baan ku ogaan karaa haddii aan qabo jeermiga tiibida waa midee baaritaanka jirkaada ayaad ku ogaan kartaa haddii aad qabto jeermiga tbda baaritaanka gacanta lagu sameeyaa daryeelaha caafimaadkaada ayaa kuu sharxi doono baaritaankaas hadday soo buurato meesha gacanta tijaabada ama baaritaanka looga sameeyey waxaa laga yaabaa in baaritaankaadu uu yahay hubaal bositivo haddii uu daryeelaha caafimaadka go'aamiyo inay natiijada baaritaanka hubaal tahay bositivo waxaad qabtaa ama kugu dhacay jeermiska tbda laga yaabee in natiijada baaritaankaada aan la hubin negativo laakiin haddii aad ka ag dhowaatay qof cudurka qaaxada qaba waxaa laga yaabaa inaad u baahato in dib laguu baaro baaritaanka jirkaaga wuxuu noqday hubaal bositivo marka maxaan hadda sameeyaa tallaabada ugu horraysa waa inaad raajada xabadka iska qaaddaa si aad u hubsato inaadan qabin cudurka qaaxada haddaadan raajada laga arag cudurka qaaxada laga yaabee inaad weli u baahato inaad qaaxadu daawo si ay kaaga ilaaliso inaad jeermiga tbda la jirato waxaa laga yaabaa in daryeelahaaga caafimaadka uu ku siiyo hal daawo amaba ka badan si uu kaaga daaweeyo jeermiga aad bay muhiim u tahay inaad qaadato daawooyinkaada muddo dheer ayay qaadataa in la dilo jeermiga tbda maxaan u baahannahay inaan ka ogaado daawooyinkayga laga yaabee inay qasab tahay inaad qaadato daawadaada afar ilaa sagaal bilood daryeelaha caafimaadkaada ayaa kuu sheegi doono sida loo qaato daawooyinkaada weydii daryeelaha caafimaadkaada dhibaatooyinka daawooyinkaada ayaa keeni karaan ka ilaali naftaada qoyskaada iyo saaxiibadaa qaaxada qaado daawooyinkaada tbda oo dhan sideen ku bartaa in ka badan waxa aa weydiisaa dhakhtarkaaga ama kalkaaliye oor weydii dhakhtarkaaga ama kalkaaliyaha waxa aad wacdaa waaxda caafimaadka xaafadaada ama waaxda caafimaadka gobolka